marka laga gudbo in madaxweynaha soomaaliya uu sheegay in aysan dowladda kenya ogolaasho ka haysan xukuumaddiisa ay ku soo gasho soomaaliya ayaa haddana waxaa jira ururka raskamboni ee deegaanada ah in ay wada shaqayn la leeyihiin ciidamada kenya ee soo galay dalka yuusuf garaad ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray guddoomiyaha ururka raskamboni axmed sheekh maxamed cusmaan oo weydiiyey inuu marka hore xaqiijin karo inay isgarabsanayaan ciidamada kenya wuxuuna ku jawaabay
yuusuf horka waata dagaal baan ku jirnay muddo dheer waanu ku jirnay ciidamada kenya waynu ku jiraa dagaalka way nala soo galeen iyadoo aanu isu garabsanayno ciidan t s g da ay leedahay iyo ciidamada kenya iyo ciidamada anaga raaskamboon aan aan leenahay waanu ku jiraa dagaal ilaa boqol iyo laba kilomitr gudaha ku jiraan iyagona kenya nagula jiraan gudaha soomaaliya hadalka madaxweynaha soomaaliya ee ah in ciidamada kenya uu u dhigay sidii qaab aanu raalli ka ahayn ururka usade u arkaa
waxaa mujira halka ciidamada kenya hadda waxaa jira ciidan t s g da ay leedahay dowladda kumeelgaarka gacanta ku hayeen ilaa haddana ay gacanta ku hayaan iyo annaga taageerahan ku heleynada ciidanka kenya soo gelidtiis waxaan isleeyahay goboladan muhiimadalagu yihiin wax badan hadda way ka tareen waxaana ka jira inaad yusuf haddii aad timaado meelaha hadda shabaabka laga kaxeeyey dadku say u soo dhaweynayaan iyo ciidanka laftirkiisu siday dadka oga dhaqmayo iyo xataa waxa ugu geysanaya marka ciidankaasi kama duwanaan kaleeyahay kuwa shariifka laftirkiisa dee madaxweynaha ku haya muqdisho yuugandiska iyo macnaha kala duwanyihiin ma jirtaan isleeyahay aad bayna dadkuna usoo dhaweynayaan wax badanna waxaan isleeyahay culeyska yaalla iyo waxa hadda ay ka qayb qaateen iyo dhibaatada jirta qofkii xogayaal ah ama dee mas-uuliyadda garanaya wax badan ka garanaya arrintaas
maxaa keenay in aad dowladda kumeelgaarka ciidankeeda ama maamulkeeda aanad uga tirsanayn oo aad u tahay urur gooni oo raaskamponi la yidhahdo maxaad adigu u tahay way fiican tahay laakiin ururku soo dadaalanayo dowladana dadaaladana waynu ku wada jiray wadahabaradada noo socdaa meel fiicanna wuu noo marayy waxaan rajeynaya inaan marxalad fiican ku dhamayn doono haddii ilaha yidhaahdo ama masaladan hadda shariifku ka hadlay madaxweynaha ku saabsan ciidankan kenya iyo qaabka ciidanka kenya inaan wada hawlgal iyo hawshan ku wada jiro saraakiisha dowladda soomaaliya noogeydana joogan ka wada hadlaynay laakiin waxa kale hadda isbedelkan keenay waana garanaynin
maxaad is leedahay kenya hadday tidhaahdo awalba anagu dagaal iyo dhib baan ku jirnay marka mar haddaan madaxda dalkaasuna ogolayn waan iska noqonaynaa idinka maxaa idiin cawaaqiba
annaga dee marka horeba kenyalaana dagaalka waanu ku jirnay dagaaladana waanu qaadaynay kenyana waxaan la tahay anigu shacabka soomaaliyeed hadda markii ay soo galeen gudaha way arkeen baahida shacabku uu qabo iyo siday usoo dhaweynayaan mida labaad iyada lafteeda waa baxsan lahaa in walba dhibaatadu ay dhaqsad laga soo baxsay iyo dad la dhacay iyo dhibaato loo geysta ku jirta danaheeda lafteeda way ka fiirsanaysaa laakiin anagu kuma xidhin waxaan kafiyaha kenya meel hadda kaga noqoto ma jirto sababtaa wayna soo gashay inay dhowr cisho ka hor dhakhaatiir iyagaa ka aaminatay ee kenya dadweynaha dhakhaatiir waxay gaadheen in raashinka eegta xataa dadka wax ka siiyaan oo ka ciidan ahaan duruuf badan iyo dhibaato badan ay ku arkeen marka waxaan isleeyahay midda ku saabsan hadday noqdaan hadday noqdaan iyagoo xor ah oo taas annaga hawsheedi waan wadanaynaa laakiin waxaan isleeyahay markay arkeen baahida iyo dhibaatada taala iyo shacabkan waxay u baahan yihiin inaan iyaga laftooda damiirkooda suulaynin inay hadda ka noqdaan mujtamaca gumulka ay xidinayaan
ma is leedahay adiga oo sheekh shariif nimaad gacan saar dhow leedihiin uu yahay madaxweyne dalka ka yahay saraakiisha ciidanka militarigood sheegaysa oo deegaanka oo idinla jooga raggii la dagaalgelaya kenyaanka ah dhinaciina idinku waad gabteen ma is leedihiin inaad ama dowladda soomaalida waxaan u fasirtaan ama ciidankan kale aad tidhahdaan war naga jooga laidinkama ogola halkan
yuusuf arrintan waxaan is leeyahay mayna jirin wax la isku haysto madaxweynuhu maaa isaga unbaa de aan cidna tashi ama weydiin ama la degdegay baan isleeyahay waayo saraakiisha hadda nin jenaraala baa jiro t f g da usoo magacaabatay oo jooga hadda forensiga hore la jooga ciidamada anigu weydiinayla arrintaasi maxay tahay macnihi waxooga uu ka hayaa ma jiro saraakiil badanoo dowladda ka tasi markii la weydiinaya nin walba aan fariid bay ku noqotay marka waxaan isleeyahay anu arrintaasi waa arrin uun shariifka kaga tiidi markuu ciidan hor istaagay midda kale maanta wuxuu ka hadlayay markuu hadalka sheegay madaxweynuhu dayma inuu ka hadlayo ulaa waxaa laga shabaab baa laga xoreeyey waxaa ka dagaalamayana burundi iyo ugandis bay ahaayeen waxaan sileeyahay hadduu ogaan lahaa maanta raas kamboni iyo kudha iyo badadhi afgalo iyo gado jarbahare iyo dhibaatada ka taagan hadalkaasi inayna saa ugu degdegeen baan isleeyahay marka saraakiisha lafteeda aan waxba ka ogeyn arrintaas marka waxaan isleeyahay arrintaa waa mid madaxweynuhu isagu sheeg keliya in loo isticmaalay weli uu ku degdegay
kaasi waxa uu ahaa axmed sheekh maxamed cusmaan guddoomiyaha ururka raas kamboni oo u warramaya yuusuf garaad